أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصبح أربعة تضبط جماد الأول سنة ككل نفر بقول فرتن يتضبط هجرية كسو دوادا قضبط يقوى وين ورك صبح نمو إذا عد إسلامي أندلس xog dheeraada ayaa laga helayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya madaxa maamul goboleedka gaalaraac ah ee puntland ayaa kala diray waxa loogu yeeray maxkamadda darajada koowaad ee maamulkaas mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa laba ragco oo salaad roobdoon ah ku tukaday fagaaro ku yaala degmadaas wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaanada hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayada galgadood sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan xalqada afaraad ee taxanaha cusub ee diinla-aan aan loo hayn dowladdii abuubakar أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka la foole ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku sugnaayeen waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kenya sida warbixintaanu ku haya nuur cali warsame abuushayba shil geystay khasaare nafeed iyo mid burbur ayaa shalay ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada kenya kadib markii ay dhacday diyaarad yar oo siday dalxiisayaal ka soo jeeda qaaradda yurub tv-ga citizen ayaa sheegay in diyaaradan ay saarnaayeen laba iyo toban qof taasoo uu tilmaamay inay ku burburtay deegaan lagu magacaabo tasimba matunga ee ka tirsan ismaamulka kawaale wuxuu telefishanku sheegay in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ay ku dhinteen shilka meydadka dadkii rakaabka ahaa ayuu sheegay inay gubteen oo la aqoonsan kari waayey wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa shirkadda duulimaadyada ee mombasa air safari ayaa sheegtay in diyaaradda ay siddeed toban dalxiisyaal ah oo siddeed ka mid ah ay ka soo jeedaan waddanka hungari iyo laba kale oo ka soo jeeda jermani duulyaha diyaaradda ayay sidoo kale sheegtay inuu ka soo jeeday kenya waxaa nasiib darro ah inaanay jirin cid ka badbaaday shilka waxaa sidaasi lagu yidhi qoraal ay soo saartay shirkadda duulimaadyada ee lagu magacaabo mombasa air safari hay-adda duulista hawada ee kenya ayaa dhankeeda warbixin ay soo saartay ku sheegtay in shilkan uu abaare siddeeddii barkii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee shalay ka dhacay ismaamulka kiwale oo u dhow xeebta badweynta hindiya waxay intaasi ku dartay in diyaaradda ay ku socotay socdaal dalxiis oo ay ku maraysay inta u dhexaysa diyaani oo ku taalla xeebta iyo kijawa tembo oo ku taalla kaynta dalxiiska ee masai mara ee gudaha kenya waa mid ka mid a shilalka diyaaradeed ee aalaba ka dhaca kenya kuwaasoo ay galaan dalxiisayaasha reer galbeedka ah iyo saraakiisha iyo ciidanka kenya mid ka mid ah shilalkii diyaaradeed ugu caansanaa ayaana dhacay siddeed iyo tobankii abriil labada kun afar iyo labaatankii kaasoo uu ku dhintay taliyihii ciidanka difaaca kenya genaraal francis gola halka shilkaas la mid ah oo dhacay tobankii bishii juun labada kun labaiyo tobankii uu ku dhintay georgi saitoti oo ahaa wasiirkii amniga dowladda kenya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno kale oo ilaaladiisa iyo kaalkaalayaashiisa ka mid ah mahadsanid abuushayba mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada xagar ayaa laba ragco oo salaad roobdoon ah ku tukaday fagaaro ku yaala degmadaas sida warbixintan uu ku haya cabdiwahaab maxamed bukhaari isu soo bax roobdoon ah ayaa ka dhacay magaalada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xilli kulayl iyo biyola-aan daran ay dareemayaan dadka iyo duunyada ku dhaqan miyi iyo magaalo intaba bulshadan isku soo baxa sameeyey waxaa hogaaminayay maamulka islaamiga ah ee degmada xagar kuwaas oo goob fagaaraha ku tukaday labada ragco ee salaada roobdoonka ah islamarkaana allah weydiistay inuu u soo dadejiyo raxmadiisa roobka فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sheekh cabdiwaaxid muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bulshada muslimiinta ah ee reer xagar fagaarihii salaada kula hadlay isagoo sheegay waxyaabaha keena roobyarida maanta saaad arkaysaan dadka muslimiinta waxay u soo baxeen deegaankan iyo degmadan xagar oo kulaylkan iyo boorkan waxaan maanta isugu soo baxnay ilaahay baryadiis xaaladahan oo kale haddii ay dhacaan oo roobkii uu yidhaahdo oo biyihii ay go'aan ama ay yaraadaan waxaa sunno ah oo nabigeenna uu noo jiday calayhi salaatu wasalaam in la tukado salaad layidhaha salaatul istisqaa maanta marka waa tukannay ilaahay ha naga aqbalo
roobku wuxuu ka mid yahay naxariista allaah ee addoommadiisa uu ugu deeqo iyaguna ay sinaba uga maarmin dadka muslimiinta ah ayaa xilliyadan oo kale allah weydiisanaya inuu u soo dadejiyo raxmaddiisa roobka iyagoo weliba isdhul dhigaya raacayana tilmaamihii uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u jideeyey in lagu roob doono mahadsanid bukhaari wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas xusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya dowradan oo ahayd mid aqoon kororsi ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah wulaadda tuulooyinka afarta degmo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo kala ah jilib bu'aale saakow iyo salagle muddada ay socotay dowrada waxa ay ku qaateen casharo diini ah iyo kuwa la xiriira maamulka iyo qaab tacaamulka bulshada ay mas-uulka ka yihiin gabagabada dowrada waxaa ka hadlay mas-uulkii dowrada wuxuuna ka warbixiyey muddada ay socotay dowrada iyo waxyaabihii lagu qaatay waxaa weeye diyaarinta wulaadda tuulooyinka walaayada jubbada dhexe kutubta la akhriyey waxaa weeye qur-aan kariim oo tasxiix ah kitaab siira ayaa la akhriyay midda kale waxaa weeye sifatu salaati nebiy sal ly slam kitaabka kale waxaa weye waa tafsiir suurat alanfaal wa suuratu tooban ka soo qaadanay waxaa ku xigay xadiidkii ahaa arbacuun fii fadli shahaada midda kaleo xigto waxaa weeye usuul halaatha idaarat lwaqti ayaa la akhriyey waxaa la akhriyey alcadlu midda kale istiqaama toosnida alsamca wadaaca midda kale ku xigto waxaa wey alwalaa walbaraa midda kaleo xigay waxaa wey jihaadkii wey midda kale waxaa weye alzuhdu waraqaa'iq midda kaleo xigto waxaa weye ahwaanu lqiyaama waxaa kaloo ku xiga alamnu midda kale amaani waay qaar ka mid ah raggii dowladda ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoo codsaday in loo kordhiyo dowraadka noocaani ah ilaahay subxaanahu watacaala mayle wamaa bikum min nicmatin fa min allaah ilaahay subxaanahu wajahaya ninku koyti bacda allaahi ilaahay bacdishay walaayadana islaamka jubbada dhah hejawa ninku koyti walaalayaal khayraad badan anta ku hel mayba lana walaayada islaamka ku codsaane ma inbaahana dowrooyinka anil haniinkanana horta tuulooyinkuba ma inbaahana intii dowrooyin in sheeno dowrada wulaad oo tuulooyinka la kasheenay ayaan socotay dowrada marka duruusyo farac badan ayaa ka baxaytay marka dowrada gudaheeda duruusyadaasoo ah afar iyo toban kitaab ayaa noo dul akhriyey dowrooyinka inuu nin soo celceliyo anaga si anagana amburaarijiino dadka anaga gadaashayna jiro marka walaalihii anaga meesha iskagala kulansanaynayna ammaano ayaana nin dhiibay ammaanadaas maylan baahanyaen qof kastaba inuu asigu cadaalad ka sameeyo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gabagabada dowrada ka hadlay ayaa wilaada dowrada loo soo xiray u jeediyey dardaarano ku saabsanaa shaqadooda ismu dawra الشيخ جامع آدم لتأهيل ولاة القرى لولاية جبة الوسطى الإسلامية شعارنا waxaa looga dhigay in allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaai walmunkari walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun ilahay wuxuu ina farayaa amaanaadka iyo mas-uuliyadda aan hayno inaan gudano ehelkeeda in aan u gudano amaanaadku ama maal ha noqdeen ama mataac adduunya ha noqota ama wadiico kale ha noqoto lagu dhiibtay ama midda islaamka ee diinta ahee iyada laftirkeeda waa ammaanay ha noqota waxaana laga rabaa ammaanada inaan gudanna tuulaad hadda mas-uul ka tihiin qof walba oo idinka idin ka mid ah bal qaarkiin waxaa laga yaabaa tuulooyin dhowr oo isku darsan inaad mas-uul u tihiin soo sidaa maaha tuulooyinkaa dadka ku nool oo dhan yaa mas-uuliyaddeeda iyo culayskooda iyo ammaanadooda idin saaran tahay taa iyada marka insha allahu tacaala waxaan ku gudan karna waxaa weeye inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala oo ummadda markay inoo yimaadaan aan u cadaalad samayno eex iyo jowr iyo dulmi iyo inaan ilaahay uga baqno subxaana wa tacaala waana waxyaalaha keliya aan ku jiri karno maamulkeenu uu ku dhisnaan kara maamuladu hadday cadaalad sameeyaan ilaahay baaqiyuu ka dhigayaa hadday dulmi sameeyaan ilaahay wuu dumiyaa innaga ilaahay maadaama islaamka uu nala soo saaro diinka aan u taagannahay waxaana laga doonayaa mas-uuliyad hoose iyo mid sare keenahayaba inaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baqno aan gudano ehelkeedan ammaanada aan u gudano guddi ka socday maktabka tarbiyada ee tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee deegaano hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayadaas waa kan marwaan maxamed maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday kormeer ballaaran oo waxbarasho kaasoo lagu qiimeynaya heerarka tacliimeed ee xarumaha iyo faracyada macaahidda islaamiga ah ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduudda kormeerka maanta aan ka hadlayno ayaa si gaar ah diiradda u saaray deegaanada ceelshiil garbaweyn jacar iyo derri oo dhammaantood hoostaga magaalada ceelbuur xarunta wilaayada galgaduudda intii lagu guda jiray socdaalka kormeerka mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa kulmo aqooneed la yeeshay waalidiinta iyo ardayda dhigata faracyada macadka qurdubo ee deegaanadaas kulamadaasi ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay tarbiyada islaamiga ah kor u qaa'ista aqoonta diinta ka foojignaashaha duulaanka maskaxda ee cadowga iyo doorka waalidiintu ku leeyihiin kobcinta iyo ilaalinta mustaqbalka ardayda waalidiintii ka qaybgashay kulamada ayaa si weyn u bogaadiyey dadaalka uu maktabku wado iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin sida ardayda iyo maamulka machadyadu ay u muujiyeen horumar iyo aqoon waxbarasho oo lagu faano wafdiga sharafta badan ee noo yimid waa mahadsan yihiin eena baraarujiyey annaguna ilaahay subxaanau wa tacaala waxaan ka baryaynaa in ou dhammaanteenna jannaatulfirdowsa nagu wada kulmiyo annaga iyo owlaaddeenna maxaan ku idhaahdahay baariyaalana nooga dhigo diinkana uu ku hago intaas kabacdi waxaan leeyahay eer jacareed hortaa waa aadinku sidaad u sheegteen haddana intiina waa ka diin jecel yihiin waana ka dad badan yihiinoo dhallinyaradii waxbaratay ayaa hadda shaqaynaysa insha allahu marka intaas ayaa kusoo gaabinaya waxaan u mahad celinaynaa walaalaha safarka dheer ku yimid si waxbarashadii iyo kontarool ay ugu sameeyaan xoogaa niyaddana ay noo dhisaan waxqabadkana ay noo xoojiyaan waxaan leenahaa allah ha u dembi dhaafo saamahooda kuwa dembigooda lagu tiro allah ka dhigo jannatulfirdowsna allah ha ku amaalmariyo
maanta ilaahi subxaana wa tacaala waxuu nagu sharfay haddii aanu deegaanka diri aan joogno in ilmaheenna ay baranayaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala axaadiista nabiga ay baranayaan fiqiga ay baranayaan waxaa weeye carabiyada ay baranayaan culumti kulli ayadoo mujmaca ilaahi subxaana wa tacaala ayuu na fahansiiyey inay noo bartaan alxamdulilahi calaa kulli xaal walaalayaal marka insha allahu tacala waa soo dhaweyhayna walaalaha noo yimid waan ku faraxsannahay waxaa weeye si kal iyo laab lahaan u soo dhaweyhaynaa haddii aan nahay dadweynaha ceelshiil ku nool guud ahaan waxaanu idin leenahay akhyaarta iyo ragga noo yimid oo wafdiga ah oo ka socda xarakatu shabaab almujaahidiin khaasatan maktabu tarbiya wa tacliim soo dhowaada kuna soo dhowaada deegaanka ceelshiil waana inkaga mahad celinhaynaa imaatinkiinna iyo booqashadiinna farxadayna noo tahay deegaanku waxbarasho aasaasiya iyo mid nidaamiya waxaa uga hora wax yar un faa'iidaysiya ma ogiye macadka khurduba macadka khurduba waxaa iska kaashaday deegaanka maamulka iyo macallimiinta macadka khurduba allah ku mahadsan waa noo furanyey aad iyo aad waa lagu najaxa haddana waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu noo sii bulaalo
intii uu socday kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidoo kale qabtay musaabaqo cilmiyeed oo ay ka qayb galeen ardayda faracyada machadka qurdobe ee deegaanada ceelshiil garbaweyn jacar iyo deri musaabaqada ayaa ardayda loo kala saaray wiilal iyo gabdho waxayna ardayda ku soo bandhigeen aqoontooda diineed iyo guud ahaan heerka waxbarasho ay gaareen ardaydu waxay si firfircoon uga jawaabeen su'aalihii loo soo bandhigay iyadoo aysan jirin su'aal dib loogu celiyey guddiga qiimaynta taasoo muujisay tayada aqooneed ee ay gaareen wuxuuna tartanka u dhacay sida tan su-aasha koowaad waxay leedahay maa macna daaquud daaquud maxaa la yidhaahdaa wiil ka jawaabi kara haddaad haysaan waa soo dirsanaysaan anoo magacay ku bilaaba khaalid khaliil su-aasha jawaabteedana waat maa tajaawasa bilcabdi xaddaw min macbuudin aw matbuucin aw mudaac
su-aasha jawaabteeda waa sax waxayna leeyihiin baniinka laba derajo su-aashiina koowaad waxay ka socotaa isla maadada tafsiirka waxay leedahay maa hiya ciddatu almar'ati almutawafaa canhaa haweenayda laga geeriyooda ciddadeedu maxay tahay
su-aasha la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku daya waxay udhacaysaa sida tan in kaanat xaamilan fa ciddatuha biwadci alxamli wain kaanat hayra wain kaanat hayra xaamilan fa ciddatuha arbacata ashhurin wacashara
su-aasha la weydiiyey majmuucatu lbanaad oo ahay su-aashooda koobaad waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo majmuucada cabdulaahi ibnu cabbaas laga afura su-aashu waxay leedahay maa huwa fadlu cilmi mustalax
anigoo magacay yahay cabdikariim maxdiin kana socda majmuucada cabdilaahi ibni cabbaas ee wiilasha saasan jaabteeda waxay noqonaysaa insha allah fadlu cilmi mustalax فوقانه على سائر العلوم بالنظر إلى طريق حسكي
su-aasha la weydiiyey majmuucat cabdulaahi bnu cabaas albaniin oo ahay su-aashooda shanaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo kadib dhammaadkii tartanka qaar ka mid ah ardayda machadka qurduba ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kormeerka maktabka iyo sida ay u arkaan musaabaqaadka cilmiyeeda qaar ka mid ah ardayda ayaana u mahadceliyey macallimiinta iyo maamulka maktabka bismi illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maanta waxaana soo boqday wafdi ka tirsan tarbiyata watacliim waxaan leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin waxay noo dhigeen maanta ciwaano kala duwan sida alfadlu fadlulcilmi cilmiga fadli uu leeyahay alwalaa walbaraa akhlaaqu dulaab waxay noo dhigeen sidoo kale ciwaano badan waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin jasaakum allahu khayra aljasaa salaanta aad noo keenteena waan inka guddoobnay waxaan leenahay halka aad nooga keenteen naga gaarsiiya annagana sidoo kale maanta waxaa noo imaaday wafdi ka socdo maktabu tarbiyat watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan ka faa'iidnay cilmi fara badan ciwaanaha aan ka faa'iidnay waxaa ka mid alwalaa walbalaa iyo akhlaaqu daalib iyo qaswulfikri litacliim waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxay waxaan halkan ku qaadanay ciwaano badan oo ay ka mid tahay fadlulcilmi fadliga uu leeyahay cilmigu alwalaa walbaraa iyo xaqullaahi iyo xaqulwaalideyn iyo qodobo kale oo badan guddigan soo booqday waxaan leenahay halkaad ka imaatay waxaad naga gaarsiisiin salaan waxaa noola imaateen oo inkala godoonay waxaan leenahay wax wax badan oo inka faa'iidnay kormeerka deegaanadan uu ka sameeyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya xilli maktabka uu kormeero noocan oo kale ah uu horay uga sameeyey degmooyinka ceelbuur iyo galahareeri ee wilaayada galgaduuda waana qayb ka mid ah qorshaha lagu kobcinayo tayada waxbarashada iyo habraaca tarbiyada ee xarumaha islaamiga ee ku yaala wilaayada mahadsanid marwan markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afaraad ee taxanaha cusub ee diinla-aan aan loo hayn dowladdii abuubakar waxaa aalaaba warbixinnadan nala socodsiiya walaalkeen suhayb cabdulaah
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة
رسول صلى الله عليه وسلم حديث ترمذي كل سنة حسن محوكير أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حبية الجاهلية واردوا ربي وحو إذن كسار الجاهلية فان كيدي إيا وتعاظمها بالآباء أبيال كده لو وين يوليه كده كده كده للأورنجر إلهي وإذن كسار
mid ka mid a aafaadka iyo masaa'ibta ku habsatay ummadda muslimka ah ee qalqalgelisay caqiidadeeda iyo diinkeeda waa mabda'a ku dhisan jaahiliyada iyo kala sooca kuwaas oo si adag ay ula dagaalantay diinta islaamka nebiguna sala allahu calayhi wasallam uu ku bixiyey juhdi badan sidii loo tirtiri lahaa raadadkeeda loona suulin lahaa muuqeeda mid ka mid ahna waa maanta waxaa casrigan loo yaqaano waddaniyadda oo noqotay sanam la caabudo allah sukadiis heer dadka qaar ay diin ka dhigteen iyadoo la eegayo qofka jinsigiisa iyo kalarkiisa mabda'aas ayaa ku dhisan in qabyaaladda iyo hiiladaas jaahiliga ah la weyneeyo lagana dhigo wax mudan in loo dagaalamo lana difaaco dadkana qayboqaybo loo qaybiyo iyadoo la raacayo taas marka dambena diin iyo caqiide la aaminsan yahay laga dhigayo jaahiliyaddan ayaa ku dhex faaftay qulubta maskaxda dhaqanka iyo dhammaan dhinacyada nolosha ee bulshada waxaana shaki ku jirin in hiiladan diinla'aanta ku dhisan marka la eego awooddeeda xididadeeda iyo dhirirkeeda ay tartan kula jirto diimaha ay dadka addoommada u yihiin waa mid la baratamaysa islamarkaana hadafkeedu uu yahay inay dhicisayso diinta ambiyada lala soo diray iyadoo xadidaysa shareecada allaah uu u soo dejiyey in ay maamusho dhammaan dhinacyada nolosha wax walibana koobaysa dhanka kalena jaahiliyadan hadafkeedu waxa uu yahay in ay qaybiso ummadda midaysan ee allah subxaanahu wa tacaala uu ka yidhi وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
aayadda qur'aanka wa ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum fattaquun yacni ummaddiinnan risaalada loo soo diray ee muslimkaa ummad keliya weeyaan anna rabbigiin baan ahay iga dhowrsada oo iga baqa oo iga cabsada oo icaabuda oo aniga i ateeca ayaa allah odhanayaa nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu si adag ula dagaalamay hiilooyinkaas jaahiliga ah wuxuu xidhay daaqadaheeda iyo dhammaan waddooyinkeeda sababtoo ah waxay halis ku yihiin jiritaanka diintan caalamiga ah iyo ummaddan midda ah shareecada islaamkana waxaa ku soo ororay nusuus fara badan oo ka digaysa arrimahaas kor ku xusan sheegaysana xumaanta ay leedahay jaahiliyadaas mana ahan wax la tirakoobi karo qoraaga kitaabka riddatun walaa abaabakrin laha isagoona dareensinaya muhiimadda mawduucan waxa uu leeyahay qofka darsad taariikhda isagoo ka madax bannaan ujanjiiridda siyaasad koox ama madhab gooni ah wuxuu qirayaa in hiilada jaahiliga ay sabab u tahay una ahaan jirtay kalageynta iyo fasahaadinta iyo kharibaadda insaanka dhexdiisa haddaba maxaa laga filan karaa ruux u istaagay in uu beddelo nolosha ummadda mideeyo u sameeyo hal hoggaan ka dhigo mid hal jir oo kale isku damqanaysa ruuxaas waxaa caqligu keenayaa in ummaddaas uu kala dagaalamo qabyaaladda iyo hiilada ku dhisan jaahiliyadda iyo diinla'aanta balse duulaannada isdabajoogga ah ee ummadda uga yimid saliibiyiinta iyo hoos u dhaca faafinta dacwada islaamiga ah ayaa in badan oo ka mid ah shucuubta islaamka ay ku qanceen in hiilooyinkaas jaahiliga ah ay mar kale soo nooleeyaan iyagoo aaminsan dhiigga waddanka kalarka luqadda una ay ictibaarinaya in ay yihiin wax ka mid ah nolosha aanan laga maarmin taasoo keentay in ay ku qancaan oo ay qaataan intaa waxaa sii dheer in bulshooyinka muslimiinta ah ay soo nooleeyeen jaahiliyadaas oo islaamku dilay iyagoo boorka dib uga jafay astaamaheedii iyo mabaadi'deedii hore waxayna iska indhatireen in islaamku ugu yeeray jaahiliyo oo ah eray bixin wax ka adag aysan jirin intaa waxaa sii dheer in suulinteeda islaamku uu abaal sheegtay isagoo ka badbaadiya waaqicaas mugdiga ah ay ku jireen wuxuuna ku tilmaamay nicmo aysan jirin nicmo ka weyn allaah waxa uu yidhi واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
yacni xusuustaa la leeyahay markaa shalayto aad cadow isku ahaydeen aad kala tagsanaydeen aad kala fogaydeen oo ilaahay subxaana wa tacaalaa nicmadiisa iyo fadligiisa uu isku kinkeenay oo walaala iskaga kiindhigay wa kuntum calaa shafaa xufrati min annaar maxaad taagnaydeen markii hore intaan rasuulka laydiin soo dirin intaan ilaahay manhajkiisa iyo kitaabkiisa iyo mabdi'iisa idiin soo dirin iyo dastuurkiisa waxaad taagnaydeen god naar ah qarkiisa oo aad ku sii dhacayseen fa anqadakum minha baa ilaa yidhi ilaahay waa inka badbaadiyey idan markaa nicmadaas iyada ah oo nicmad ka weyne aysa jirin waa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku nicmaystay oo uu ku galladaysanayo ummatulmuslimiin qur'aanka inay ku shukriyaan nicmada rabbi inuu ka saaray mugdiga oo ay ku shukriyaan nicmada rabbi ayaa la doonayaa nicmadaasoo nicmad ka weyne jirin idan marka subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu galadaysanayaa nicmadaa uuna siiyey nicmat aliimaan nicmat alislaam nicmat alhidaaya allah waa kii ahaaday mid idiin dhimriya idiinna naxariista waxa weeyaan waxay ku laabteen jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii iyo kufriyaadkii iyo milalkii kala duwanaa ee uu gaaladii iyo wixii ummadihii ka horreeyey ay ku tageen maxay tahay mowqifka laga doonayo in qofka muslimka ah uu ka qaato jaahiliyaddaas iyo khatarta ay leedahay waxaa qodobkaas inoo bidhaaminaya sheekh cabdulilaah abukhaalid wuxuu leeyahay marka wax shucuubiyada maanta la yidhaahdo ama qabiilka la yidhaahdo wuxuu noqday maanta wax maarata dadki maaragtay uu soo noolaynayo taasoo islaamku mar hore dilay mar hore uu caslimaadkaas allatii amaataha alislaamu uu dilay bay dadkan maanta soo noolaynayaan oo u heesayaan u cayaarayaan oo ku faanayaan oo raggii hogaaminaya jaahiliyada ayaa maanta la ammaanaya maanta waxaad arkaysaa maalan masar oo kale fircoon baa lasoo noolaynaya xataa waxaad arkaysaa kuwa kooda fariiqyada kubadda cayaara waxaa loo yaqaana tiimka alfaraacina alfaraacina kuwa layihahda samaysteenba oo kubadda ku cayaaro oo magac tiimkii faraacinaya iyo somaaligba maanta ciyaarayaad maqlaysaa laba masriya waxaad arkaysaa turkiya iyadoo ninkii gaalka ahaa ee khilaafa islaamiya riday ee kamaal mustafa kamaal ataturk ataturk laga dhigay aabihii turkiya ataturk macnaheed waxa weye aabihii turkiya loogu yeedhayo oo meel kasta taallaya sanamoga taagan yahay oo la weynaynayo marka dadkii maanta waxay u cararayaan jaahiliyadii diintu ay dishay ee la dagaalamayay ayaa maanta in lasoo noolaya ayay shucuubta qaarkood ama dhammaanba shucuubta islaamku maaragtay ay u dagaalamayaan oo rabaan inay soo noolayaan mowqif almuslimi naxwa aljaahiliyati wa shacairiha qofka muslimka meeshuu iska taagayo jaahiliyada iyo shacaaraadkeeda haldhigyadood haldhigeeda jaahiliyada wakhtigeedii uu tegey ee laga soo gudbay uma dhowaanayo kumana xusayo qofka muslimka ilaa inuu cadho iyo karaahiyo markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya wuu necab yahay buu leeyahay oo jiriirac ayaa ku dhacaysa qofka markuu soo xusuusto jaahilnimadii markuu dadku ku noolaayeen ee laga soo gudbay wuu ka jiriirocaanayaa buu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay bal ka waran waxaad ka soo qaaddaa qof xidhnaa oo gaala matalan xidhatay sijiin oo la tacdiibin jiray oo markii dambe xadhiggii laga sii daayey markuu soo xusuusto ayaamihii u xidhnaa ma farxad buu ku qaabilayaa u hiloobaya mise wuxuu odhanaya markuu mise markuu soo xusuusto qalbigaa xanuunaya qalbigaa xanuunaya marka dadka waxay ahayd markay jaahiliyadda soo xusuustaan iyo qabyaaladii iyo waxa laisku dili jiray inuu qalbigu xanuuna ka gubtaan bay ahayd oo maaragtay ay aad u nacaan bay ahayd laakiin maanta iyaga baa u sacyaya marka dadku waxaa la rabay jaahiliyada iyadaa iyo casabiya alqabaliya iyo wixii lasoo maray markay xusuustaan inay ka jiriircoodaan diidaan ay maaragtay aad u nacaan bay ahayd laakiin maanta cagsigaa loo socdaa dad badan baa raba inay soo noolayaan u dagaalamaya u saciya sidii loo noolayn lasoo noolayn lahaa muslimiinta ku saamoobay duulaannada fikri iyo doodaha reer yurub ayaa bilaabay inay weyneeyaan una hiloobaan noloshii iyo dhaqamadii hore ee islaamka ka horreeyey waxay ku dadaaleen in ay soo nooleeyaan astaamihii xilligaas sidoo kalena ay weyneeyaan hoggaamiyaashii wakhtigaas jiray iyagoo u arka inay yihiin dad lagu daydo ama in lagu faana mudan ama haddii si kale loo dhigo waxay u arkaan nicmo islaamku uu kala dagaalamay ama uu ka hor istaagay taasina waxay meelkadhac weyn iyo dafiraad ay ku tahay nicmada weyn ee allaahu u galay ummaddan iyo sidoo kale khayrka iyo wanaagga uu la soo diray nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxayna muujinaysaa in ay tahay fududaysi lana yareysanayo khatarta xumaanta iyo gaalnimadu ay jaahiliyaddu leedahay taasina waa wax aan ka qarsoonayn qof kasta oo caqli leh waxayna tani keeni kartaa in nicmada ay ku waayaan carrada allahna ay ku dhacdo ummaddii sidaas u dhaqanto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون
ilaahay wuxuu leeyahay ha u dhowaanina ha u durkinina ha xaggooda ha aadinina kuwa daalimiinta ah oo haddaa aaddaan u durugtaan xaggooda naarta ayaa idin qabanaysa naarta ayaa idinku dhegaysa naartaa gelaysaan oo markaas aad gashaan naarta ilaahay idin geliyana wamaa lakum min duuni illaahi min awliyaa allah ka sokay wax idiin gargaarayaa ma jiro tumma markaa laa tunsarun laydin gargaari maayo wax awliya oo jaal iyo saaxiib iyo waday iyo mid ku ahna ma jiro wax habayraate ku fiirinaya naxa kuu naxariisanayaa ma jiro mar haddii ilaahay ku cadaabo thumma markaa kadib laa tunsaruun laydiin gargaari maayo ka fogaadaan leeyahay raaca rasuulka rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam jaahiliyaddii iyo casabiyaadkii waa uu la dagaalamay arrintaas aan soo sheegnay ayaa ah xog waranka sooyaalka dunida islaamka waxay ku dareensiinaysaa in muslimiintu ay wajahayaan hirar jaahiliye ah oo lugta marinaya dhammaan dhulalka muslimiinta geeska gees waana mawjadii ugu weyneed ee soo marta sooyaalka islaamka marka laga eego dhanka awoodda iyo dhanka saamaynta waxa ayna ka duwan tahay dhammaan musiibooyinkii soo maray dadkuna ma ahan kuwo ku baraarugsan oo u tafaxiitay inay la dagaalamaan waxaa xilliyadii horey dhacayay in doodaha ka yimaada gariigga oo ay si caqliyeesan oo ay ku dheehan tahay dood cilmiyeysan ay kala hortegayeen culimmadii iyo mufakiriintii wakhtigaasi noolaa sidoo kale waxaa caalamka islaamka soo martay kuwa munaafiqiin ah iyo kuwa diinta qalloocinaya iyagana waxaa si cilmiyeysan oo maskax iyo xujo leh kala hortegay culimmadii iyo indheergaradkii xilligaasi islaamkuna wuxuu ahaa mid cilmigiisa iyo awooddiisa ku burburiya dhammaan hirarka diinla dirirka ah arrintuna ma ahan oo keliya hoosu dhaca dhanka akhlaaqda cibaadaadka kudayashada reer galbeedka ee baraxa tiran inkastoo intaas oo dhammi ay yihiin masaa'il mudan in loo istaago haddana dhibaatada haysataa caalamka islaamka intaasu ay ka weyn tahay sababtoo ah waa diinkabax iyo dumin islaamnimo dagaalka maanta ka jira dunida islaamka waa dagaal u dhexeeya doodaha iyo aragtida reer galbeedka iyo diinta islaamka oo ah diintii ugu dambaysay diimaha allaah dunida uu soo dejiyey waxaana laga yaabaa in ay noqoto dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex mara diintan iyo kuwa diinla'aanta ah
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga intaa